Bilahan dambe waxaa aad u sii xoogeysanayay khilaafka u dhexeeya maamulka la baxay Jubbaland iyo dowladda federaalka, kaasoo marba marka ka sii dambeysay cirka isku sii shareerayay. Xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka waxaa soo farageliyay waxa loogu yeero beesha caalamka, iyadoo walaaca ka muujisay khilaafka xargaha goosta ee ka dhexeeya maamulka la baxay Jubbaland iyo dowladda federaalka. Waxay ugu baaqeen hogaamiyaha maamulka la baxay Jubbaland inuu dib ugu laabto shirkii fashilmay ee Muqdisho. Dhinaca kale, Axmed Madoobe ayaa dhag jalaq u siin baaqyada uga imaanaya dowladda federaalka, wuxuuna iska wataa doorashadii uu isagu rabay. Lama oga halka ay ku dambeyn doonto khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland.